halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaado ah kowda bisha maaj sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin haysaa cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a waraysi lala yeeshay raxmo suubane oo ah gabar ganacsato reer jabuuti ah taasoo ganacsigeeda ka soo bilowday meel hoose haddase iska leh ganacsi weyn oo lagu iibiyo dharka
jaarku ila yaabi jireen goor jireen waa maxay maxaa kugu dhacay tarar qaniyaad ka dhalatay hooyadaaba aabbahaaba waxaa le de iyagaa iskale anigu waaan shaqaysanaya reerkaygaan u shaqaysanaya nafteydaan u shaqaysanaya nafteydaan u shaqaysanaya ma waxna igama maqnayn ninbaa ii shaqaynaya labaatan jira kiradayda qoraankayga biilkayga wax walba bixinay laakiin waxaan jeclaystay inaan dhaqaaqo oon garab joogsado oon garab joogsadade
waxaa kale oo aad maqli doontaan ardayda barataa cilmiga i t-ga oo kulan baraarujina loogu qabtay boosaaso cayaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka safiirka ukrein iyo diblomaasiyiin ka kala socday wadamo badan ayaa talaadadan ka dareeray markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka uu khudbad ka jeedinayay shirka hubka dhigista ee ka socda magaalada jeneva diblomaasiyiinta ayaa kacday oo qolka ka baxay markii fariin muuqaal ah ee sergey lafrof ee horey loo sii duubay ay bilaabatay in la cayaaro iyagoo ka soo horjeeda duulaanka ka socda moscow waa duulaanka mooska ay ku qaaday ukrein dhinaca kale korontada ayaa ka go'day magaalada muhiimka ah ee koonfurta bari ee dalka ukrein ee la yidhaahdo maribol oo ku taala badda azof kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamada ruushka sida uu sheegay madaxa gobolka bavlo kirilenko maribol iyo volenakha ayaa waxaa iska leh annaga ayaa iskale ayuu yidhi kirklo isagoo hadalkaasina ku soo qoray bartiisa facebooka labada magaalo waxa ay u dhexeeyaan dhul ay haystaan kooxaha goonigoosadka ee ruushku taageero iyo jasiiradda kremiya oo ay la wareegtay xukuumadda moscow sanadkii waxaana ciidamada ruushka ay ku howlanaayeen sidii ay labada gobol ugu biiri lahaayeen dhinacooda maribol oo ah magaalo dekada oo muhiimah oo ay ku nool yihiin ku dhowaad afar boqol oo kun ilaa shan boqol oo kun oo qof ayaa waxaa ku socday weerar tan iyo markii xukuumadda moscow ay bilowday duulaanka ay ku qaaday dalka ukrain toddobaadkii hore volonofahana waxaa ku nool dad ku dhow laba boqol oo kun oo qof daadad ay dad ku dhinteen ayaa talaadadan waxa ay ka dhaceen xeebta bari ee dalka australia kuwaasoo dadka ku xanibay buundooyinka iyo saqafyada dushooda waxaanay ku qasbeen tobannaan kun inay ka cararaan guryahooda daraasiino digniino deg deg ah ayaa waxay ka socdeen guud ahaan gobolka queensland iyo new south welles halkaasoo muddo toddobaad ah uu roob xooggan ka da-ayey oo biyo dhigay meelaha qaar dhowr marin biyood ayaa waxa ay jabsadeen boholo waaweyn magaalooyinka oo buuxdhaafiyeyna waxa ay ku qasbeen dadka deegaanka in ay ka guuraan amaba ay badbaado ka raadsadaan dhul sare sagaal qof ayaa ku dhintay in ka badan kun qof oo kalena waa la soo badbaadiyey mas-uuliyiinta ayaa waxay ka digeen inay suurtagal tahay inay jiraan dhimasho intaasi ka badan mar kale duhur wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayey ardayda jaamacadaha boosaaso gaar ahaana kuwa dhigta kuliyadaha cilmiga i t-ga warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyarada maanta loo qabtay kulankan ayaa ujeedkiisa u ahaa sidii dhallinyaradan wiilasha iyo gabdhaha ay uga faa'iidaysan lahaayeen tiknolojiyadda casriga ah maadaama maalinba maalinta ka dambaysa dunida ay usii guurayso habka isticmaalka tiknolojiyadda cusub dhallinyaradan ayaa inta ay socotay kulankan waxaa lagu falanqeeyey sida dhallinyarada hal abuurka leh iyo kuwa maalinba maalinta ka dambaysa hindisa iyo hal abuurka tiknolojiyadda loo dhiirigelin lahaa maadaama dunida ay ku horumartay dhiirigelinta isticmaalka tiknolojiyadda al abuurka qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay kulankan ayaa waxaa u badnaa dhallinyaro bartay cilmiga kombiyuutarka kuwaas oo madasha kusoo bandhigay aqoontii ay ka sameeyeen horumarinta tiknolojiyadda dhawow adeyga imail fadlan dooro waxaa jira laba obshan obshan koowaad waxa waaye samayso biin cusub obshanka labaadna waxa waaye isticmaal adeega imail marka haddii lacal aan isticmaalno anagoo aan biin samaysan adeega ma isticmaali karnaa waa maya wuxuu yidhi fadlan biin gasho biin baad gashanaysaa waxaad gelaysaa ani number four digit ka kooban keedu waa macnaha waa sirkal kalarkeeda haddaan fiirinno waa buluug waa kalarka halkaa uga jeedaanin oo buluuga marka sakariyo haddar inoo tijaabi sheebkeeda keliya notus maxamed cabdirasaaq xasan oo ka mid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada boosaaso ayaa docdiisu sheegay in muhiim ay tahay in xoogga la saaro barashada cilmiga tiknolojiyadda in la horumariyo cilmiga casriga ah ee combyuter science iyo information technology combyuter science iyo information technology saa wada ognahayba saa wada ognahayba adduunka hadda waa i t waa technology aan soo dhowayno barnaamijkooda qiimaha iqaayaha leh halkan waxaad ku arki doontaan barnaamijyo fara badan oo familiar idinla ah ama aad u aragteen real lifeka aad aragteen ayaa lasoo bandhigi doonaa insha alla aduu ilah yihahdo waxaan rabaa wakhtiga ugu fiican ama ugu badan inaan siiyo ardayda hadal aan soo qartaa jiro muhiimadda softweerada iyo muhiimadda barnaamijyada la soo jeediyey ayaa jira laakiin waxaan rabaa wakhtiga ugu badan inaan ardayda siiyo hindhihiina idiin macalayna insha alla aduu ilah yihahdo waxaana jeclahay barnaamijka suqurxoon inaan ugula qayb qaadanno ardayda dadaalka ku soo bixisay habeenna u soo jeeda insha allah mas-uuliyiin ka socday qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta magaalada boosaaso ayaa goobta ka sheegay inay ka qaadan doonaan dhallinyarada fikradaha soo bandhigidda adeegyada ay hindisaan waxaa kale oo ay sheegeen in muhiim ay tahay in laga kaaftoomi karo in dalka dibaddiisa loo raadiyo dadka leh aqoonta teknolojiyadda iyadoo ay joogaan dhallinyaro aqoontaasi leh sidoo kaleeto waxaan diyaaru nahay inaad noo soo bandhigtaan aannu idinka qaadanno aragtiyaha nooca kanoo kaleeta ah oo leh hal abuurka leh fikradaha inaad nagu soo biirisaan noo timaadaan xafiisyadayada wixii aan uga baahanno oo runtii muhiim noo ana aannu idinka qaadanno idinku dhiirigelinno halkii loo aadi lahaa meelo kaleeto insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaannu mar walba isku xirnaanno mar walba aynu insha allah joogtayno wada shaqaynteenna
runtii ardaydu waxay noo soo bandhigeen brojektiyo aada u qurux badan brojektyada ay soo bandhigeenna waxaan aaminsanahay inay yihiin wax aad iyo aad ugu baahan yihiin hadday noqoto shirkadaha waaweyn iyo hadday noqoto shirkadaha yaryarba cidda dhiiri gelinaysa waxay noqonayaan jaamacadaha inay waddankeennu u baahan yahay dad u dhisan qaabka tiknolojiyadda ama itga waan ka shaqaynaa itigu waa powerful qofka itiga bartaa meel celisaa ma jirto meel aan looga baahnayna ma jirto marka taasaan yanii aan aad u xoojinayaa inay ogaadaan ardaydani waxaa laga yaabaa maanta inay dhiiri gelinayaan iyaga laftigoodu ardayda kale ama simistarada hoose dhigta ama hadda jaamacadda soo galay inay waxaan heerkan gaari karaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi ka soo diray magaalada boosaaso haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
makudiga igayga makugu xabaa daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya jacaylka ma ku dhigaa igeyga ma kugu xabaa daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya xubbiga mau dhiidhinaa itada mau dhaadhacnaa quluubka ma wadaadhaynaa xubbiga mau dhiidhinaa itada mau dhaadhacnaa quluubka ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa niyadda waa ku dheertaho xiska dhadhan kugu haye dhammaystira may ahaa niyadda waad ku dheertaho xiskaada dhan kugu haye dhammaystira may ahaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Ah, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen codka fanaanka maxamed b k iyo heestaasi uu ku luuqeynaya welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacaddeenna duhurnimo waxaa jira haddaad ka aflaxay ganacsiga oo markii hore ka soo bilaabay meel hoose gudaha jabuuti raxme maxamed suubaneh waxa ay hadda leedahay ganacsi lagu iibiyo dharka iyo waxyaabo kale waxa ay leedahay waxay sheegtay in ganacsigeeda ay ka soo bilowday meel hoose oo lacag yari ay ku shaqo bilowday sagal siciid faarax ayay la sheekaysatay
waxay hayd horta kow ahaan waxaan ka bilaabay wax natina dhammaanteena waxba ahayn anoo reerkeygan warkahayn waalidkay warkahayn ujaarku ila yaabi jireen goori jireen waa maxay maxaa kugu dhacay tareer qaniyaad ka dhalatay hooyadaaba aabahaaba waxaa le de iyagaa iskale anigu anaa shaqaysanaya reerkaygaan u shaqaysanaya naftaydan u shaqaysanaya naftaydan u shaqaysanaya ma waxna igama maqnayn ninbaa ii shaqaynaya labaatan jira kiradayda qoraankeyga biilkeyga wax walba bixinay laakiin waxaan jeclaystay inaan dhaqaaqo oon garab joogsado oon garab joogsado de oo wixii baahidii kaleyn baahida nin qor qof keliya ma dhamayn kara baahida qoyska aad odayga la qaybsato qof keliya darteed gacan keligeed soo maydho inaan isgarab joogsado way qurux badan tahay waa wixii sameeyo ma oran karayaa laakiin waxaan ka bilaabay raxnatina sagaashan faran baan ka bilaabay faranka jabuutiya
sagaashan faran boqol boqolka faran baa wuxuu halka doolar baa wuxuu yahay boqol iyo toddobaatan marka waa nus doolar waxaa ku bilowday nus doolar wibi kasii haa nus doolar adigu nus doolar ayaan ku bilaabay wax ka yar baan ku bilaabay waxaan samayn jiray haddaanka waxaan kuu soo qaato cotton baashi camba ayaan soo iibinaya saddex friya ma afar friya noqonaya labaatan sokora labaatan barafa waan isku ridqi jiray kartoon yaroo maad aragtaa zaytuunka yaroo karto oo baakeegaan soo iibsaday oon kolkaan ubadkii aan ku dhameeyey oo qaruradihii aan meedhay kaabaan ku shibi jiray xabadii qarurada labaatan faran baan siin jiray waxa iiga soo bixi jiray sagaashanka laba boqol labaatan faran laba boqol iyo soddon laba boqol iyo soddon halkaa saddex boqol labaatan baan ka heli jiray dee wuxuu noqon jiray wax weyn
sagaashankii faran baad waxaad gelisay cambaad soo iibisay sonkor yar baraf yar waa isku datay sharaab waad iibisay saddex boqol iyo qadaadiic baa faa'iido ka heshay laba boqol labaatan faa'iida marka tiisa laga reebo laba boqol labaatan faa'iidaad ka heshay laga reebo wixii lagu wixii haa lagu celinayay laba boqol iyo soddon farna faa'iida baa heshay yes dad baa intaa garanayn oo faqiir baan yaxa ma haysto boqol faran baa laga waayey ma sagaashan faran baa laga waayey anuda nasiibdaga aqalka horaan la galayo waxaa mashiin yar baan ridqanayey labaatan faran saddex faran baa lagu ridqaa kuwa biiriba boqol iyo toban ba ka dhig boqol iyo labaatan wuu ka soo baxayaade maanta subax hadday samayso oo galab samayso oo habeen samayso oo laba labadii boqol iyo labaatan kii ururtay misay noqonaysaa lix boqol iyo lixda faran c'est l'argent waa lacag waa lacag waa biil reer ool maalina dee inkasta biiltigu kun inta kun kun waxba tarayn laakiin qof dee debiton ayaa ka badan yahay fadhiga wax ugu yimid weyaan uu tabcin uu daalin day uu dhididin weeyaan waa wax yar uu sameeyo meel yar la fadhiisku iibi marka maadaa iibinayo baxaya mise meel baad dhiganaysa waxaan dhigi jiray baastaleyda haaf xawaashileyda sabaayidleyda way jiraan dadka dhigay way iska jiraan kuwaabaan duldhigi jiray kuwaaba iyagu iibin jiray oo noqon jiray haddii xab maalin maalin waxaa jirta dhulku iska yaraado iyo xabadii laba igu soo noqoto dee waan iskaga cashan jiray waan iska cabi jiray
waa cunto diyaarsanba haa dee ma waba isku qaboojiba de ha ha waba intaaba waba sadaqad buu la baxa qofka maanta xagaad u fadhiya ma qofka maanta ku iibinayaba xabadaya labada maxaa igu reebtay qaadada iska cab ha
marka sagaashanka faran ee aad kontonka faran ku iibisay cambaha iyo labaatanka sonkorta waa ta ugu yar babalaa labaatanka sonkorta iyo barafka ta ugu yar taabaad ganacsigan maanta meeshan quruxda badan aad ka bilowday haa dhinaca wallaahi dhinacan dambe waxay kasoo bilaabatay xaggaaba horta kasoo bilaabay xaggiina waxay ii noqotay inaan galaaseer iibsado galaaseerkii maad aragta aan hadii dambe iskariin iyo baraf bilaabo oon sharaabkiina ku biiriyo xaggii waan ka gudbay macalimad baan doo talabaan dee hooyo edukeyan yahay tacliin le inaan ciyaalka koowaad ilaa sagaalaad u dhigo alxamdulilah dadkan u dhigayey waalidaantooda ayaa macaanaa leyd inaad ka wareysatay way walakaalin galaan wadkaan gacanta kusoo qabtay waxay dhacday inaan odagayga wuxuu qaadanay aan kaba lacag badnaado waxaan ku shaqaysanay anoona guriga ka bixin wallaahi isagii baxaya shaqo tagay adig guriga fadhiyay fikirkaad keentay wuxuu dhalay inaad isaga ka mushaar badnaado ka mushaar badnaado ha dee maya saddex kun oo fara markii igu soo galay laba kun oo barafaan xidho shan boqol oo sharaab shan boqol oo askari inkiya waba turaamil turaamil sakomiya waa sagaashan bishii eeg waa sagaashan boqol iyo dhidhii amba sagaashan amba lixdan bay ii gaari jirtay iskoolku taana in kalka laisku beeriyo misay noqonaysaa labadii boqol maxaan ka maxaan ka yaryahay marka ugu dhawaan toddoba boqoloo doolar baad adoo fadhiya shaqaynaysa ama ka badanba ha ka badan ka badan bal ka war ama dowlad baa siisa ma mid baan ku cambaareeyey ma mid baan jijiitay fadhiga de fikir abuurkaagiiba ha ha fikir qurama meelka masoolingaana kalsooniguna ku jirta iyo firfircoonida firfir ha ha qofka hadduu firfircoonaynu dee active ahayn waxba ma qaban- waxba ma qaban karayo iyada hadduu de maskaxdaba ka dhisan yahayba waxa waa maskaxiyan wax wax lagu shaqaynayo haddaad tirahdo wax qof ka sugtiyey iyo ilaahay warkuu keeno iyo iyo shaqaan kari weyne iyo ismaaciil bana shaqo gen waaye iyo waxaan ka- waay waay waay way politig waay waxaan kale nin walba ilaahay wuxuu arsaaq u helay
taasi waxay ahayd raxma maxamed suubane oo ka mid ah ganacsatada dalka jabuuti waxay u waramaysay sagaal siciid faarax haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xiriirada kubadda cagta ee fifa iyo uefa ayaa kooxaha ruushka ee ciyaara kubadda cagta iyo xulka qarankaba waxa ay ka joojiyeen inay ka qayb galaan ciyaaraha kubadda cagta ee labada xiriir qabtaan tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarka uu ruushku khamiistii ku qaaday waddanka ukraine kaasi oo dhammaan dunidu ay si weyn uga soo horjeesatay xulka qaranka ee ruushka ayaa fifa waxa ay sheegtay in ilaa iyo amar dambe laga joojiyey tartamada ciyaaraha kubadda cagta dhantaas ayaa waxaa lagu macneeyey in xulka qaranka ee ruushka ee raggu aanu ciyaari doonin kulanka israreebka koobka kubadda cagta adduunka oo bishan afar iyo labaatankeeda lugtiisa koowaad la ciyaari lahaa kooxda kubadda cagta spartik moscow ayaa xiriir kubadda cagta ueva waxa uu isna ka saaray ciyaaraha uroba league waxaana beddelkeeda gelaysa kooxda kubadda cagta ee rb leipzig ee waddanka jarmalka oo sidaasi ugu gudbaysa wareegga sideedda iyadoo cidina aanay la ciyaari doonin ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ee loo yaqaano champions league oo isna bisha may labaatan iyo sideedeeda ka dhici lahaa magaalada st petersburg ee waddanka ruushka ayaa waxaa loo raray magaalada paris ee waddanka faransiiska iyadoo kooxa dhowrahna ay si iskooda xiriirka ugu jareen waddanka ruushka dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee ruushka ayaa waxa ay ka soo horjeesteen tallaabada fifa iyo uefa waxaana ay sheegeen inay labada xiriir la tiigsan doonaan sharciga caalamiga ah ee ciyaaraha kubadda cagta haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee leeds united ayaa waxa ay u magacaawday macalinka kooxdaasi tababare jesse marsh tababarahan oo u dhashay waddanka maraykanka ayaa waxa uu bedelayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee leeds united oo maalintii xadda ahayd shaqada laga eriyey marcelo bielsa tababarahan afartan iyo sideed jirka ah ee u dhashay waddanka maraykanka ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee leeds united waxa ay ka rajaynayaan in uu ka saaro ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska ee kooxdu haatan qarka u saaran tahay caawanaha qaarada yurub kulamo dooraha ayaa kooxu iskaga hor imaanayaan waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee banley ayaa horyaalka dalkaasi kulan ka tirsan waxa ay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee lester city koobka f a cupkana kooxda manchester city ayaa booqanaysa kooxda pittsburgh united halka crystal palace iyo stoke cityna ay guriga crystal palace ee magaalada london ku kulmi doonaan middlesbrough iyo tottenham hotspur ayaa iyaguna fooda isdari doona dhinaca iyo waddanka talyaanigana kooxaha kubadda cagta ac milan iyo inter milan ayaa lugtii koowaad ciyaaraha semifinalka ee coba italia magaalada milano garoonka sansiro ay labadan kooxood ku wada ciyaaraan fooda isku dari doona labadan kooxood ayaa lugta labaad isugu soo noqon doona labaatanka bisha abril laakiin ac milan oo haatan guri ahaan ugu ciyaareysa garoonka sansiro waxay rajeyneysaa inay lugtan ku badiso gurigeeda maadaama taageerayaasha garoonka soo camiraya badidood ay yihiin kuwa kooxda kubadda cagta ac milan tababarahooda ayaa waxa ugu baaqay ciyaartooyda ac milan in ay awood isu yeelaan islamarkaana ay kulanka caawa guul ka soo hooyaan kooxda kubadda cagta ee inter milan waataa dhegaystayaal xubinteena ciyaarahan intaa ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
waxaad mahadsanid maxamuud mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha magaalada minneabolis kusoo diyaariyey haatana mar kale ayaan u leexanaynaa dhinacii heesaha aan maanta idiin hayno sabab kale iyo codka hibe maxamed markan nala dhegeysta guud ahaan baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo xaashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna dhammaanteen nabadgelyo